haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay noo hayaan cashe ibraahim aadan iyo weliba nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya mahadsanid daandurey dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay hooye fardowse ismaaciil xasan nuur iyo hooye ambiyo muuse guuleed maxamed cabdiraxmaan buulle iyo reerkiisa iyo caruurtiisa fawsiye cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda fardowse cabdiraxmaan buulle iyo odaygeeda maxamed ayaan cabdiraxmaan buulle iyo caruurteeda axmed cabdiraxmaan buulle iyo yaxye cabdiraxmaan buulle xamdi cali raabi iyo nasre cali raabi faadumo sheekh barre barkadle iyo cabdirashiid sheekh barre barkadle eedo cabdiyo buulle biixi iyo eedo aamine axmed barre dhammaan dadkaasi oo kala jooga turkiga kenya hindiya iyo angola iyo soomaaliya waxay hambalyo aroos oo farxad leh ayay hawada u marinayaan cabdirasaaq cabdiraxmaan buulle iyo najax yuusuf jaamac nuur oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
dhambaalkan nuur waxa uu naga soo gaaray xaashe cabdi nuuriye iyo cabdul cabdi nuuriye iyo saciid jaamac shidaale iyo maxamed cabdi cabdi iyo maxamuud yuusuf jaamac jamaal yuusuf jaamac aadam faarax farasle leylo jaamac shidaale bustayo jaamac shidaale roon jaamac shidaale iyo dhammaan asxaabta waxaana ay jecel yihiin iyagoo isku duuban inay islaan gaarsiiyaan taaniidna u daraan sidiid maxamed nuuriye iyo safiyo cali jaamac oo arooskoodu uu ka dhacay degmada caabudwaaq waxaana ay leeyihiin isku waar ah ee banaheedin kala siiyo ubad kheyr qaba
hambalyo aroos ayaan hayaa daanda waxaana inaga soo gaartay ayay khadiijo maxamed cusmaan iyo ayay aamine maxamed cusmaan ayay dahabo xaashi iyo hooyo nuurto aadan iyo hooyo saafi aadan hooyo deeqe aadan iyo aabo zubayr xasan shanqolow iyo aabo nuur xasan shangolow maxamed xasan shangolow iyo cabdinaasir xasan shangolow iyo nuur xasan shangolow aadan xasan shangolow iyo abubashiir xasan shangolow eeda ablah xasan shangolow eeda faatuma xasan shangolow eeda hindiya xasan shangolow iyo eeda qureysha xasan shangolow eeda aamine cabdi shangolow iyo cadar zubayr xasan cabdi salaad zubayr xasan iyo falis zubayr xasan iyo nasre zubayr xasan khadar zubayr xasan dhammaan asxaabtan waxay tahniyad aroos oo farxadi ku dheehan tahay u dirayaan arooska iyo aroosadda waa kuwe waa axmed zubayr xasan iyo marwadiisa fatuush axmed shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa isku waara ayaanu leenahay ilaa nahadimka arsaaqo owlaad baariyaal ah oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin
heesta ugu horraysa aan dhegaystayaashan u soo qabanin waa minankiinna codadkii allah u naxariistay xaliimo khaliif mogool iyo maxamed sulaymaan tubeec
yahay eegu wuxuu yahay waa inaad marisaa cadna inaad masuul masuul masuul tahay maankaaga gelisaa cadna inaad masuul masuul masuul tahay maankaaga gelisaa waxaad maqashay dhacay muuqaagiga jaray macnahooda macnahooda iishee maqashay dhacay muuqaagiga jaray macnahooda macnahooda iishee
igi haddaad timide marti sharafle ayaa tahay inankaygi haddaad timide sharaf le ayaa tahay maxaa xaaja maare iyo ini murugada maxaa xaaja maare iyo kini murugada maniga ka dhacay meer marag baad u haysaa maniga ka dhacay meer marag baad u haysaa mise waa mudaa mudaa mudaaimo midkanaad leeday mise waa mudaa mudaa mudaaimo midkanaad leeday waxaan kaga maqanay meelleer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka waxaan kaga maqanay meelleer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka
maxbaan arkayaa milayle kowdhe adigooy maqlaa maskable labadhe maxbaan arkayaa milayle kowdhe maskabley laba adee hadal waa mergo kale hadba meelu jiidme hadal waa mergo kale hadba meelu jiidme adigoon madow madow madow maare danteeno adigoon madow madow madow maare danteeno maanta kugu sugo maskablo dadka kale kagama armo kagama arma ii sheeg Waxaan maanta kugu sugo macna loo dadka kale kagama armo kagama arma ii sheeg
mooy siday tahay eebe hadda aan ku maqle imane eebe maxdumooy siday tahay eebe hadda aan ku maqle mane eebe cadal waa margiyo kale hadba inu jeedine cadal waa margiyo kale hadba waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi dhamaaladii haddii aan dib ugu laabanno hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanduray waxaana ay ka timid dadka kale ah axmed cali guure iyo cali aadan maxamed khadar saleebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed cabdi maxamed diiriye tiriig maxamed diiriye sacaado maxamed diiriye iyo nimco muuse maxamed aamina muuse maxamed khadre cali maxamed iyo ifraax cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dunida daafaheeda waxay hambalyo meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan suuri maxamed diiriye iyo saygeeda qaaliga ah cabdulaahi oomaar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burc ducadu iyo heestuba waa dhankiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheer qabana kala hela heestan goordhow ayaad maqli doontaan waxaa noo baaqayaa ay faadumo maxamed cali iyo caruurteeda iyo abti maxamed cali wanaag iyo xaaskiisa khayrto xuseen jaaburi iyo abti cabdulaahi ibraahim maxamed doonow iyo xaaskiisa rawdo sheekh ismaaciil iyo abti maxamuud cabdiraxmaan sheekh iyo xaaskiisa naciimo maxamed nuur maxamed habaryar farxiya cabdiraxmaan sheekh iyo odageeda cabdi joodax iyo abti cabdiweli cabdiraxmaan sheekh iyo hooyo ubax ibraahim maxamed iyo ubax buulow iyo caruurteeda xamdi cabdirasaaq maxamed iyo odageeda cusmaan cali mursal iyo fu'aad cabdirasaaq maxamed iyo sharmaarke maxamed yuusuf hanad maxamed yuusuf iyo fakiya xuseen goodax barre iyo faakiyo xuseen goodax barre iyo farxiyo nuur dheere iyo ugu dambayn ashwaaq nuur dheere waxaana ay dhammaantood ku nool yihiin maraykanka kanada soomaaliya kenya iyo australia waxayna taanid u dirayaan cabdiqaadir cabdirasaaq maxamed iyo ayaan daahir cabdi oo ku aqalgalay minneapolis minnesota waxaana ay leeyihiin allah arooskeena ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo ee bana uu idinkala sii owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay
dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray abti fasax cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe ibraahim xasan nuur iyo xaaskiisa nicime cabdi cali iyo caruurtooda abti yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti mustafa cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti fu-aad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa habaryeer zahro cabdi cali iyo caruurteeda habaryeer ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda habaryeer mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurtooda khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa saadaad faseex cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kale oo aad u fara badan oo kala jooga jigjiga dhagaxbuur gungado dubai iyo maraykanka waxay hambalyo iyo duco ay wada gaadhsiinayaan maxamed amiin ibraahim xasan nuur iyo sumaya maxamuud guuleed oo araskoodu uu ka dhacay koob iyo labaatanka bishii noofembar magaalada jigjiga noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamin dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heestii jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan bilaac
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahaydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahaydagtayda xasuusigu qaaliyay anoo diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anoo diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareeni qasbayayo sanadan qatanaa dartene naftiiga yeesho quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeeshe quso qamuunyo jacaylafo qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuunyo jacaylafo qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha i hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaani qurubkaga gudbe qaybkan sugaya sugaya sugayaano nolosha qaybaha i hadhay allaha qaniya barya allaha qaniya barya inaani qurubkaga gudbe wadnigii samir qaadooye qalbigii way fogsayooye dareen qasbaayay sanadan qatanaad dartede naftiiga yeeshe quuso wadnigii samir qaadooye qalbigii oy fogsayooye dareen qasbaayayo sanadan qatanaad dartede naftiiga yeeshe quuso
intaasi kaga gudubna heestaasi dhambaal ee dhalasho ayaan hayaa markaan waxaana uu naga soo gaaray abaayo xafse cali jirde iyo axmed cali jirde khadiijo cali jirde cabdulaahi cali jirde iyo cabdiraxmaan cali jirde dhammaan reer cabdi axmed sheekh cabdile iyo xasan cali anas cali maxamed cali iyo xamse cali juweyriye cali abo cali cismaan sheekh cabdile iyo hooyo baarliin eedifardowsa cabdishakuur maxamed ismaaciil maxamed fahme maxamed iyo yaasmiin maxamed iyo hooyo xalaawi xasan dhammaan asxaabtaasi waxay u hambalyeynayaan kowthar cali cismaan iyo cabdiqaadir maxamed oo uu wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin waxaan dhabaalkana ka helay hooyo seynab baashe cabdulaahi iyo hooyo seynab xuseen iyo aabe maxamed daahir sacad maxamed daahir iyo zahre maxamed daahir mune maxamed daahir raxmo maxamed daahir saciid maxamed daahir axmed maxamed daahir iyo maxamuud maxamed daahir cabdisalaan maxamed daahir iyo badra cabdiqaadir maxamed iyo barwaaqo cabdiqaadir maxamed iyo dhammaan reer maxamed daahir iyo reer cabdiqaadir maxamed waxayna hambalyo ay gaarsiinayaan yaasiin maxamed daahir iyo aamino xuseen oo wiil ugu dhashay burco sidoo kale waxay hambali u dirayaan xasan cabdiqaadir maxamed iyo nimco maxamed daahir oo gabar ay ugu dhalatay isla burco waxaana ay leeyihiin soo weynaada allah idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda waxtara aamin ayaan leenahay heesta saddexaad aan idin ciyaarayno waa idey idey ciyaariyaaw idey imaw imaw agtay iyo imaw waa dadkii axmed naaji iyo faadimo qaasim
imaw agtee ii imaw imaw imaw agtee ii imaw baaraa ani ku wadaa inteed iiga ordaysa imaw imaw imaw intee ayaantaan ku odayn kee intee adduunkan ka aadayn kee intee ayaantaan ku odayn kee intee adduunkan ka aadayn amuurahey eed la'aaniigu oofiye amuurahey eed la'aaniigu
akhbaara ani ku wada inteed iiga ordeysa imaw imaw imaw imaw imaw agtey ii imaw imaw imaw agtey ii imaw akhbaara ani ku wada inteed iiga ordeysa imaw imaw imaw
tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaan hayaa oo si qurux badana loo soo qoray waxaana inaga soo gaartay hooyo faadumo axmed aadan iyo aaba macalim isaaq xasan cabdinaasir macalim iyo cabdilla maxamed macalim zahro macalim cabdilla cabdicasiis macalin abdilla iyo yunis macalin abdilla iyo fardowse macalin abdilla ibraahim macalin isaaq iyo maxamed macalin isaaq cabdisamed macalin isaaq iyo xasan manuur cabdiraxmaan macalin ibraahim ismaaciil maxamed cadow iyo maxamed cabdinuur gataar dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan ruqiya macalim abdila iyo cabdicasiis macalim isaaq oo ay gabri ugu dhalatay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda bardaale gabadhaas waxaa loo bixiyey ikhlaas ikhlaas noqotay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaalkana uu noogu yimid muxidiin axmed rooble iyo cabdifatax ibraahim cagayare iyo xasan sheekh cumar iyo cabdiraxmaan xaaji cadow cabdiraxmaan cali dhibil iyo axmed maxamed ibraahim nagaashe iyo faarax maxamed yuusuf lamaane iyo axmed mursal xuseen xasan cali geele iyo faadumo taxadir yuusuf iyo kowsar maxamed cabdulaahi faadumo macalin abuukar iyo fartuun ismaaciil axmed waxaana kale oo dhambaalkan ku jira cabdisalaam kajooji iyo cabdinaasir sheekh maxamuud ciire ilyaas cumar yuusuf iyo faarax maxamed caydiid dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan jaamac moxamed xirsi iyo ayaan maxamuud faarax oo gabar ay ugu dhalatay degmada gashaamo gabadhaasi oo loo bixiyey firdowsa waxay leeyihiin soo weynow aamiin ayaan anaguna leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sheekh basiiro maxamuud maxamed iyo xaaskiisa axmed maxamed dubad oo loo yaqaano kofi aadam maxamuud guuleed iyo abuukar maxamed shire maxamed macalim jaamac shaale aadan daahir aabo odawaad diiriye iyo maxamuud odawaad diiriye dhammaan dadkani oo kala jooga meelo badan oo caalamka waxa ay hambaliyo iyo bogaadin ay u dirayaan aabe axmed odawaad diiriye iyo hooyo tariig axmed cigaal oo uu wiil ugu dhashay degmada beledxaawo gaar ahaan xaafadda qansax oomane taariikhdu markii ay ahayd koob iyo labaatankii noofembar wiilkaasi waxaa loo bixiyey maahir axmed waxaanu leenahay maahirow noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heestii ugu dambeysay aan barnaamijka aan ku xiri lahayn ayaan soo gaarnay waana heesta aan kala hubsado waxaa ku luuqeynaya fanaanka allahu naxariistee cumar dhuulle cali intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhegeystayaal markaba ku mid joogan sidaa iyo nabadgelyo hohay waan lumo hafad baan aho hirbaylaacayeafad baan aho hirbaylaacaye waan lumo hafad baan aho hirbaylaacayeafad baan aho hirbaylaacaye nahay habeen iyo inan hiboy kula hawlyaray kula hawlyaray an kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawlyaray kula hawlyaray an kala hobsado aan kala hubsado mahee kala hubsado harka maalintii haddaanan ku arag naftan hiifayahadaanan ku arag naftan hiifaya waan hawl badno harka maalintii haddaanan ku arag naftan hiifaya hadaanan ku arag naftan hiifaya nahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay an kala hubsado inaanahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay an kala hubsado aan kala hubsado mahe aan kala hubsado way aan kala hubsado